dhegaystayaal maankayahan kasta oo tirinta gabayada caan ku noqda waxaa mar walba la jecel yahay in la ogaado tixihii uu tiriyey kuwii ugu horreeyey ee uu ku bilaabay si loo garto halkii uu ka soo anba qaaday loona garab dhiga dabadeed heerka uu markaa joogo carruurtu way dhalataa kolkaas bay fadhi barataa wakhti kadib way gurguurataa hadhowna way socotaa waxamalahayga la masaca gabayaaga oo kolka uu bilowga yahay iyo kolka uu caynaanka maanta taabaa ay wax weyne u dhexeeyaan inkastoo aan korintaankaas gabayaa oo idili u simayne qaarkood uu durbo bilowga degdeg uga hinqabo qaar kalena halkii ay ka ambaqaadeen ay muddo ku meermeeraan oo sida carruuraha barkood fadhiid magac ugu yeedho nasiib daro qoraal la-aan awgeed rag badan oo soomaali ah maansadana caan ku ahaa ayay suuragal noo noqon weyday inaan ogaano tixihii ugu horreeyey ee ay ku bilaabeen raagowgaas sayid maxamed cabdilla xasan faarax afcad qamaan cali duux saraan ismaaciil mire iyo boqolaal kale oo aynu midba wuxuun ka hayno ayaa raggaah ka mid ah kumana jiro midkood ay duulka suugaanta baara maansadiisa intay xilliyeeyaan tu ka mid ah way ugu horreysay ama wuu ku bilaabay ay ku doodi karayaan dood muran la-ahna weeye doodda aan sheegaya dulucda aan arabtaas maanta uga gol leeyahay waxay tahay su-aalo ay suugaanleyda iyo inta murtida jeceli ay mararka qaarkood isweydiiyaan oo ah tolow sayid maxamed hadmuu tirinta maansada bilaabay tixihii ugu horreeyey kuwa may ahaayeen maxayse ahaayeen astaamihii guud ee ay maansadiisu lahayd amaba xanaqaadka ka dhigay su-aalahaas aan maanta ka faalloodo oo ku bilaabo xilligii barbaarnimada iyo xadnimadiisii markaan u dhabagalno nama soo gaarin wax gabay ama geeraar ah oo sayid maxamed loo sheegay taasi waxay yeelan kartaa saddex sababood tan koowaadi waxay tahay gabayga oo tirintiisu culimmada iyo xerqur-aanta ceeb ku ahayd loona haysay wax aamada u bannaan culimmaduse ka caagin tahay tan labaad oo noqon karta inaan shaydaanka gabaygu barbaarnimo ku soo haleelin kuna baraarujin inuu aftahan yahay tan saddexaadna waxay noqon kartaa inuu gabayga xilligaa isku dayey ha yeeshee inta u bogi waayey dadka ka qareeyey in laga wariyana wuu ka xishooday isagoo ka yaabaya inuu wax kasheeg ku muto sababahaas mid ka mid ahi ha ugu wacnaato ama si wada jir ah ha u saameeyeene sayid maxamed nagama soo gaarin wax gabay ah oo daraawiish dhismaheedii ka horeeyey gaar ahaan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afartii iyo markii ilig iyo ayl xaruntu degmaysatay hase ahaatee waxaa hubaal ah inuu tirinta gabayga markaa ka hor isku dayey kuna guulaystay gudban iyo jiinley labada tixood ee ku magacaaban sayidkuna caanka ku yahay ayaa gabayga ilaa maanta lahayo ugu taariikh fog labadoodaba wuxuu mariyey markuu inta sodcaalkii dheeraa ee boqor cismaan ku soo khasaaray uu ayl degay waa calaacal waa guubaabo daraawiisheed waa goodi waa arar kulul waa gabay colaadeed waana dhaar waa gabayada sayidka labada ugu qotoda dheer ugu eraya macaan ugu duruc shisheeya uguna dhismaha wacan labadaa gabay oo gabayada laga hayo ugu taariikhda fog ayaa wariyayaasha qaarkood u horseeray wariyayaasha qaarkood u horseeray inay ku andacoodaan gabayo uu tiriyo kuwii ugu horreeyey inay yihiin kuwaasi waa wariyayaashii allaha ka cafiyey ma ay garanin bilow ahay jiinley oo kale inuusan tirin karin amase uusan ararta gudban oo keliya curin karin iyo dhextaaladeeda midna qolo kale waxay wariyeen gabay kale oo u eg masafooyinka wadaadadu dadka ku wacdiyaan waxay ka kooban tahay masafooyinkaasi ka kooban yihiin dhowr tuduc oo iniba ay isku xaraf yihiin waa gabayga leh allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegid xajkiibaa leh god baa xigid leh xoor baa dhanya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan laysku dilo xiisad beled baa leh aqal xeerar weyn xaal gobeed xilasho gaaraa leh xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh lo-baa sixin leh ari baa sadqa leh sooryo idil baa leh bir baa surug leh soofaa waxjara sameeyo geed baa leh rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxo nabad baa leh jannaa ruga raxmaan baa barya leh raacis nebi baa leh wardaa ridis leh weli baa rilla leh rabid shareecaa leh jannaa udug leh jiic baa godgodan jahannabaa qiiq leh jikraa ridis leh xoolaa jigjiga jooga anigaa leh wuxuu soo jibaadaba libaax jees maraa micili tadciyadaas dhowrka xaraf ku kala socda ayay ku andacoodeen inay sayidka gabay ugu horreeyeen hase ahaatee way ku gabsan yihiin aragtideeda xag dhisme iyo xag taariikh taariikheedba markii laga eego ayay noo caddaanaysaa inaan durucdaasi ka horreyn karin labadii gabay ee aan ka soo faalloonnay waa gudbaniyo jiinley gabayaa kasta wuu og yahay habka ay taxahaasi u dhisan yihiin inuu yahay habka ugu adag maxaa yeelay waxaa qasab ah xarafka uu gabaygu ku socdo inuu soo saddex jeer noqdo iyadoo saddexda jeerba laga hadlaayo arrin iskeed u madax bannaan waa hab uusan u beesdhigi karin nin gabay barad ah ama ku jira xilliga istijaabinta ee aftahamadu soo wada maraan midda kale xagga siyaasadda iyo taariikhdaba markaynu midhacsanno ayay caddaanaysaa inuu sayidku juducyadaas ku mansuuray xilliyadii uu daraawiish didibada u aasay ee uu ayl fadhiyey amaba ay tadhex soo degeen bal u fiirso labadan meeris xurmo iyo wanaag loo xishiyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh waa laba meeris oo laga garan karo inay ka soo baxeen nin siyaasadeed oo soomaalida kala bartay la wada xaajooday qaarkood dhanka daraawiishta iyo taageeradooda ammaan ugu soo leexsanaya qaarkood kalena caayaya kadib markay jahaadkiisa garowsan waayeen xurmo iyo wanaag iyo xididnimo galbeedka soomaalida degta ayaa iska leh hase ahaatee xishood darri iyo garaadka dameeruhu waxay u sugnaadeen dadka bari degan ee boqor awlaha u yahay jahaadka loo gudbay u soo bixi waayey ballankii ay nala dhigteenna beeniyey weeye dulucda labada meeris barmar kale haddana u fiirso meeriskan isaguna durudayada andacoodka wariyayaasha taageeraya oo ah jikraha ridis leh xoolaha jigjiga jooga anigaa leh wuxuu leeyahay qoriga jikraha ah ee rasaasqaadka weyn leh ayaa wax la rido oo lagu dagaalamo ah xoolaha ceelka jigjiga daaqayana inkastoo ay iga fog yihiin haddana gacanta daraawiisheed ayuunbay goor ay noqotaba ku dambayn doonaan muxuu ina tusi karaa meeriskaasi wuxuu ina tusi karaa laba arrimood waa tan hore inuu sayidku yiqiin qorigii ay soomaalidu jikraha u tiqiin afka qaraadna maxim lagu oran jiray labada boqol oo xabadoodna mar qurax lagu cabayn jiray qorigaas waxaa sayid maxamed iyo daraawiishba ugu horreeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labadii markay ingiriiska kaga furteen goobta eerago ku magacaaban ee isla sanadkaa dhacday waa jikrahaas waxa uu tilmaamayaa ee uu cadowgiisa ku niyateli isleeyahay waana jikraha keliya midka ay weligood heleen gadaalkiina markii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii daraawiish la jabiyey waa jigrihii uu ingiriisku tadheex ka qaaday ee xusuusta awgeed siibadda askarta loo dhigay arrinta labaad ee uu meeriskaasi ina tusayaa waxay tahay in la tiriyey xilli ay daraawiisho xoog yeelatay oo ay sayidka garab taagnaayeen rag uu isku hadlayn karay oo ku dhaadan karay una suuragelin karay inuu xoolaha jigjiga daaqaya iyo dadka lehba u goodiyo isagoo nugaal fadhiya wuxuu u muuqdaa meeris uu tiriyey nin caraysan in badan la hoojiyey garabkiisa laga baxay hase ahaatee markaa isbiday awood uu ku aarsan karo dhegaystayaal wadayayaashaas aan ka shakiyey warintooda intaan ka gudbo aan idiin dugo suugaanlihii soomaaliyeed ee caanka ahaa allaha u naxariistay muuse galaal oo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii la weydiiyey maansida sayidka iyo tixdii ugu horreysay muuse galaal oo sayid maxamed iyo gabayadiisii ka faalloonaya wuxuu yidhi
sadankii daraawiishta laba iyo labaatan kaa sannadoodii daraawiishu dagaalamaysay waxa ay gabayadu caan ku noqdeen waxay ahayd wakti dagaal jiraa oo dagaalkaasina shahaad yahay wadaniya ah oo shahaadkaa wadaniyada ana uu ka madax yahay nin xagga diintana shiikha xagga gabaygana aan inuu la gudbeenin wakhtigaa sadankiisa aanu noolayn waxaa la yaab noqotay in cabdilla xasan oo sheikh loo yaqaano nin wadaaga loo yaqaan isaga iyo reeraha oodoo dhan inuu intuu shahaad bilaabay mar qura uu soo saaray balaaqa gabay iyo murtida oo tadfiisha siduu u dhisan yahay ee saddex saddexda ah aana hortay cidina isku deg oo weliba ku caana inuu gabayga intuu ka yaqaan geeraarka ka yaqaan oo siistada ka yaqaan oo dhaantada ka yaqaan oo gabay carbeedka ka yaqaan oo cayda ka yaqaan oo ammaanta ka yaqaan oo dhirta iyo xidigaha iyo dabaylaha iyo badda iyo shareecada gabayga lagu tirsho intaas ay isugu wada mid yihiin taa waxa u raacay isaga oo gabayga uu maanta tiriyey ee yidhaahday halkaasaan ku duulaya halkaasaan sidaa ka yeelaya berito sidii ka dhacdaa oo weerarkii iyo colkii uu yidhi waa ku dhufanaya ay ka dhacdaa berigii aanu taariikhda qorinteeda bilownay ayaan maalin waxaan weydiiyey nin odaya uu gaboobay oo daraawiishtii ahaan jiray ayaan idhi ninka kan iyo gabayga lagu soo tuuri jiray sidee buu u bilaabay kicdii ugu horreysayse ma ii sheegi karaysa cabbaarintuu aamusay maxamuudaalin baa la yidhaahdaa waa reer biro ayuu wuxuu igu yidhi waxaan odayaal ka maqli jiray berigii gabayga intaanu bilaabin ayuu maalin la yidhi gabayo markaasuu yidhi waxa aragka laga sheego dhagahaw aqdaama ah isha waxaan ka qaadana anigow ilaala ah arrin iyo wixii i egna uurkaygan ku hayta markaa ayaan anigu halkaa waxaan ka gartay inay waktigaas ahayd wakti aanu weli jihaadka bilaabin laakiin wuxuu damacsan yahay ee soo wadaa ay cad yihiin markaa sidankaa daraawiishtay gabayga joogaa wuxuu ahaa gabay gabaygii kale dunida seegay oo dhan qorax ku noqday oo gabayaadii kaloo dhammi shiiqay oo aamusay sidankaa ayaynu maraynay oo uu gabaygu diin iyo jihaad iyo gaaladana fare gaaladana geeska yahay iyo wax alla wixii raacsan nacaayayo xojeynayo dadkii kalena waxa waa loo soo jawaabi jiro jawaabi waa loo soo diri jiro laakiin la dhowrsanayo
waxaa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah isha waxaan ka qaadanaa anigow ilaalo ah arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa waa masafo sida ila tahay aan xujo lagu hagaago loo heli karin haddii la yidhaahdo maantadii ina cabdilla xasan tiriyey bay ugu horreysay rag looga qaateen ahayna waxay ka markhaati fureen hubaali waa halkeedee in fartiisii ku taal anigana hawraasan iyo diili midna igama dhowrsaan si kastaba ha ahaatee ilaa maanta nooma suuro gasho inaan nidhaahno gabay hebel ama geeraarka magacaas le ayuu sayid maxamed xorintan maansada ku bilaabay annaga oo hubna sidaa daraaddeed waxaan door bidayaa inaannu doodaa meeshayda ku dhaafno una gudubno kafaalaynta astaamaha suugaaneed ee uu sayid maxamed maanse ruujyadii la da-da ahaa kaga fooray sayid maxamed waxaa isugu darmaday awood siyaasadeed iyo aftahanimo ballaaran waxaa gabaygiisa loo xusuustaa ama loo jecel yahayse ma aha awooddaa siyaasadeed ee labaatanka sano gacanta ugu jirtay daraaddeed haddii aynu awooddaa siyaasadeed dhaafno oo gabaygiisa uun ku ekaano waxaa dhab ah sida maanta loo jecel yahay in loo jeclaan lahaa amaba ay maskaxda dadka ugu waari lahaayeen rag badan oo aftahan wada ah ayay isku kal noolaayeen hase ahaatee siduu sayidku ereyga habboon u heli jiray uma ay heli jirin aqoontii diineed ee uu ku xeel dheeraaday iyo daalacashada kutubta suugaanta ee carabta ayaa gabaygiisa u yeelay qiroweyne iyo qotodheeri waaritaan usoo jiidi kara una soo jiiday intaa ka sokow wuxuu ahaa nin aada u maskax furan oo nolosha degaanka soomaaliyeed u dhuundaloolay dabeecadda dadkiisana aada u yaqiinay taasina waxays u suuro gelisay ujeeddadii uu ka maansood is yidhaahdaba inuu ku sugo oo meesha ugu wacan uga soo haro hibe aftahanimo barashada suugaanta raggii ka horeeyey aqoonta diinta iyo kuxeeldheeridda ku-xeeldheerida dabeecadda soomaalida ayuu ku mutaystay inuu boqornimada maansada muddo dheer oo tagtay hantiyo muddo dheer oo soo socotana aan cidi kula loolami doonin gabayada iyo geeraarada faraha badan ee uu jihaadkii uu waday kaga hadli jiray maahae wuxuu ka gebi jiray ujeedooyinka kale ee ay soomaalidu jeclayd isagana ku jeclaatay gabay walba oo uu tiriyo waxaa ka dhadhama qayb ka mid ah dhaqanka soomaalida gaar ahaan tilmaanta geela iyo fardaha xifaalada tolalka tilmaanta daaqa iyo masalooyinka diiniga ah ee uu dadka caqiidada islaamka ku bari jiray inkastoo uu arrimahaas ka maansoon jiray haddana gabayadiisii badnaa intooda gacanta yada soo gashay waxay u daran yihiin kuwo halgankii daraawiishta ku lug leh oo uu raggiisii ku guwaabinayey ama naftiisa ku daafacayey ama uu cadowgiisa dibadda iyo kii gudahaba ku dacaayadan jiray gabayada jaadkaasa oo la odhan karo waxaa lagu magacaabi karaa suugaan kacaameed ama suugaan halgan oo waxweyn oo wax weyn daraawiish u tartay ahaydna wixii u suuro geliyey inay halis kasta wejiga saaraan oo ciidan ka hub badan weerar joogta ah ku hayaan iyagoo ku luuqaynaya maansooyinka aabbahood sayid maxamed ayaanu dhegaystayaal toddobaadyada soo socda hadda wixii aanu ka gaaro idinka soo tarin doona